بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم سورة الشمس وهي مكية waa suura makiya waxay ka mid tahay suuradihii nabigu yidhi sal اlahu alيه waslm salaadaha lagu tujiyo mucaad ibnu jabal nabigu la tukan jiray sal اlahu alيه waslm salaada cishaha markuu cishaha la tukado waxa weeyaan ayuu laaba jiray markaasuu masaajid qaraabadiisa ku tukato ayuu tegi jiray markaasu ayagii tuji jiray asaga sunnay u tahay ayagana waa cishahoodii waajibka ahayd qof sunno tukaa waajibka lagu xidhan karaa marka habeen habeenada ka mida marka qur-aankiiu iskaga raaxaysana qur-aan dheer uu ku tujiyey nin marka maantao dhan daallanaayo rati wata aa inta meesha ku xirtay ratigii meel ku xirtay uu salaadii ku xirtay kaasuu qur-aan dheer iskaga raaxaysto wey habaar markuu taagnaayo rukuuci diiday uu inta ka goosta oo dhan kaas tegey uu salaaddii iska tukaday uu kana dhaqaaji markuu salaaddii ka baxa loo sheegaa laydhi hebelaa sidaas yeelay salaaddii kaa goostay markaasuu yidhi waa munaafiq salaadaas dheer ayaa dhibaysa waa loo sheegay saasuu ku yidhi alimucaad khalaas nabigu int nabiga arrintii markii loo sheegay nabigu sal اlahu alay sl ninkii salaada goostay ma uusan canaana welidaa sidaas daraaddeed qofku hadduu dhibtoodo salaada waa ka goosan karaa keligiis meesha iskaga tuka nabigu hala kelimada canaana kuma dhihin laakiin wuxuu canaantay imaamkii oo ah mucaad wuxuuna ku yidhi afataanun anta fidneeya miyaa tahay mucaad dadka diinta ka fidnayda miya dadka diinta ka cayrayda ma saasaa mucaad hallaa sallayta bisabbix isma rabbika laclaa wshamsi wduxaaha wleyli idaa yaksha maa ku tujidin suuradahaas halkead ka aadayo maa kuwaas ku tujidin kuwaas maa ku tujidin adiga suurad dheer uu qabanaya dad maanta o dhan u shaqaynayee laakiin masale muhiimaa jira fududaynta iyo dheeraynta dadku isku si uma yaqaanin qofa haddii qul huwa allah axad lagu tujiyo lahwana dhabarkaan alkani jabshan waana ku meeray maxaa la samaynaa maxaa la samaynaa maxaa miisaana saddex goor hadduu subxaana rabbi alaclaa wa bixamdi imaamku yidhaah qaara sankiiya maskaxda naga imaan tagto waa nugu dheeri rukuuci maxaa la samaynaa marka maxaa miisaana waxaa miisaan ah salaadii nabiga sala allahu calayh wasalam salaadii nabiga miisaan ah salaadahana islama eka nabiga sal allahu calayh wasalam salaada subax oo kale waxaa sugnaatay lixdan aayadood inuu ku tuji jiray bal boqol mararka gaba lixdan ma ka war laakiin suuradaha aayadaha dhaadheer maaha haddii marka sodon lagugu tujiyo haddaad tirado eberwey masaajidkan salaad laguma tukan karo ka war soo marka adiga inaadan qayrka uusan kuu fududayn maaha sow sifo xumu kaama muuqata in qayrku ku dhibayo marka waxa weeyaan ko salaada duhur waxaa sugnaatay soddon aayadood inuu ku tuji jiray soddon aayadood waa duhurka islama eka subxiga iyo duhurka salaada subaxa ugu qiraaca dheer duhurkaa ku xiga ragcada horena wey wax aad loo dheerayna si dadka jamaacaadka meelahaas dadka ka imaan jamacada u soo gaaraan ragcada hore soo ma jeedi casirka waxaa sugnaatay han iyo toban inuu ku tuji jiray han iyo toban aayado maqribka cishu waa ka sii gaagaabay ilaa maantona dadku dhibto ay daalanaayeen cishaha aada loo gaabina suuradahana lagu tujina gaagaaban iyo aayado lamid marka haddii sidaasoo kale laga dhigo waxa weyan haddii salaadii lama dheeray ilaa miisaan kale ma jiro dadku isku caqli maahan isku miisaan maahan haddii miisaankii nabiga laga dhigo sal allahu alay wasalam qofkaas waxba ma halayn hadduu ka dheereeyo waxa weeyaan isagaa waxaleeyey marka miisaanka halkaasa laga dhigo adigana waa inaad xoogaa aad garato salaadii waxa weeyaan gowgowdu inaysan nuxur lahayn bismi illaahi raxmaan raxiim washamsi qoraxdaan ku dhaaranayaahu ilaah yidhi iyo waduxaahaa qoraxda barqinkeeda walqamari dayaxaan ku dhaaranaahu ilah yidhi subxaana idaa talaahaa qoraxda markuu raaco wanahaari maalinkan ku dhaaranaahu ilaah yidhi idaa jallaahaa qoraxda markuu faydo waleyli habeenkan ku dhaarana idaa yaqshaahaa qoraxda markuu daboolo wasamaa'i sanadan ku dhaaranaa iyo wamaa allihii banaahaa sanada dhisay walardi dhulkan ku dhaaranaa iyo wamaa allihii daxaahaa fidiyey dhulka wa nafsi nafan ku dhaaranaa iyo wamaa sawaahaa allihii simay oo fa alhamahaa ku ilhaamiyey fujuurahaa faajirnimadeeda iyo wa taqwaahaa cabsideeda qad aflaxa waxaa liibaanay man zakaahaa naftiisa qofka dahira waqad khaaba waxaa hoogay man dasaahaa nafta qofka duuga allah subxaanahu wa tacaala aayaadkii kowniga ahyuu haddana ku dhaaran iyo waxa weeyaan naftiisaba ilah wuxuu idhi subxaana washamsi qoraxdan ku dhaartay iyo wa duxaaha barqinkeeda duxaaga waa waqtiga barqadiiya waxaa kaloo la yidhaahdaa iftiinkeeda waxaa la yidhaha maalinko dhanna waa lagu fasira wa shamsi qoraxdan ku dhaaranaa iyo wa duxaaha iftiinkeeda laakiin iftiinkeeda iyo maalinku laba ma kala aha wuxuu maalinku yahayba waa iftiinka marka wa shamsi qoraxdan ku dhaaranaa iyo wa duxaaha barqinkeeda iftiinkana waa lagu fasiraa maalinko dhanna waa lagu fasira qoraxdan ku dhaaranaa iyo maalinkeeda walqamari dayaxaan ku dhaaranaahu ilaah yidhi ibnu jariirna wuxuu rajaxay waduxaaha maalinko dhan in lagu fasiro oo laydhaha waa shamsi qoraxdan ku dhaartay iyo waduxaaha maalinkeeda barqinkeeda waxaa loola jeedaa maalinkii o dhan marka barqinku waa waqtiga iftiinku kaamilka yahay marka saasaa loogu dhaaranaa walqamari dayixiiyaan ku dhaaranaahu ilah yidhi subxaana dayixi ayaan ku dhaaranaa idaa talaahaa markuu qoraxda raaco see u raacaya laba shayba wuu ku raaci filidaacati wax iftiiminta marka qoraxdu dhacdo haddii dayixii joogo awal qoraxdaa wax iftiiminaysay waa dhacday yaa wax iftiimina dayaxa wax iftiimina marka iftiimintiiu ku raaca tan kale habeennada hore oo bisha koow ay tahay ilaa dhowr iyo toban dhiciddana waa ku raacin marka hore qoraxdaa dhicin kadib dayixiiyaa ka daba dhicin marka labadaa shayu ku raaci oo shayga koobaad oo ah filidaacati iftiiminta iyo tanka labada suquudka dhicitaanka labadaba wuu ku raaci marka waa aayaad waaweyn aayaad waaweyn waa aayadihii nebi ibraahim namruud uga adkaaday ilaahay qoraxda halkaasuu ka soo bixiyaahe waxa weeyaan xagga ka soo bixi gaalow haddaad rabbi tahay ma ujeeda waa aayado waaweyn qoraxda dayaxa oo rabbulcaalamiin awooddiisa qof walbaa ku garan karo ilaaha waxa weeyaan kulla leyla waxa weeyaan keenaya oo haddana habeenku markuu waqtigiisa dhammaanayo keenaya dayax ee qoraxda soo saaraya ee aan hal mar dibdhac iyo farsimo xumaa dhacday iyo aysan jirin waxay kutusayda alle awood kaamila leh cilmi kaamila leh inuu koonka maamulayo taasay kutusayda wanahaari maalinkiiaan ku dhaartu ilah yidhi subxaana idaa jallaahaa markuu faydo qoraxda maalinku markuu qoraxdiisa muujiyo jallaahaa damiirka saddex meelooda loo celiya mid waa midaas aan marnay oo ah qoraxda in loo celiyo maalinkii aan ku dhaartay markuu qoraxda muujiyo oo faydo macnaha kale waxaa loo celinadaa haada mugdiga adulma maxaa yl habeen waxa weeyaan ayaa la fahmayaa maalinku markuu imaana in habeen ka horreeyey marka waxaa leedahay wanahaari maalinkii aan ku dhaartay idaa jallaahaa markuu mugdiga faydo mugdiga markuu faydo taasna waa macno oo uu iftiimiyo ibnu jariir dabari wuu sheegay macnahaas macno kaleeto haada waxaa loo celin dhulka albasiida waa dhulka dhulka korkiisa u celin oo waxaa tidhaahdaa wanahaari maalinkiiaan ku dhaartay idaa jallaahaa dhulka markuu daboolo yakshaana markaas manaheedu jallaana markaas macnaheedu wuxuu noqon yaksha yaksha idaa hashiyaha markuu daboolo uu noqon macnuhu jallaadii markaas faydid ma waa daboolid marka wuxuu noqon wanahaari maalinkan ku dhaartay idaa jallaaha markuu daboolo waxa weeyaan dhulka dhulka markuu maalinku daboolo iftiinkiisa ku daboolo wey markuu iftiinkiisa ku dabooloo kala gaarsiiyo laakiin macnaha hore ay oo qoraxda in loo celiyo ah ayaa waadixa maxaa qoraxda waa la soo sheegay waleyla habeenkii aan ku dhaartuu yidhi subxaana idaa yaqshaahaa marka uu daboolo qoraxda qoraxdu say u joogtay waa dhacday habeen ay yimid waa dabool xagguu ka imaana waa daba socdaa wuu dabooli marka wasamaa'i samadii aan ku dhaartay iyo wamaa banaaha maadan iyo labada maa oo ka dambayda waxaa ku bannaan man in laga dhigo bimacnaa man oo mawsuuliya alle in lagu rido oo la yidhaahdo wasamaa'i samadii aan ku dhaartay iyo wamaa allihii banaahaa samada dhisay walardi dhulkii aan ku dhaartay iyo wamaa daxaaha allihii goglay dhulka wa nafsi naf aan ku dhaartay iyo wamaa sawaaha allihii simay nafta maada in bimacnaa man laga dhigo mawsuula alle lagu rido macnaha kaleo kuugu bannaan waxay tahay manta masteriye in laga dhigo saddexdaba maada in saddexdaba masteriye laga dhigo oo la yidhaha wasamaay samadii aan ku dhaartay iyo wamaa banaahaa wa binaa'ihaa dhisideeda samada iyo dhisideedaan ku dhaartay allah dhisay walardi dhulkiiaan ku dhaartay iyo wamaa daxaahaa wa daxwihaa fidinteeda goglideeda dhulka la goglay wa nafsi nafaan ku dhaartay iyo wamaa sawaahaa wa taswiyatihaa simidda uu la simay dhulka nafta waa la simay xaa loola jeedaa laba macno wey macnaha uu maray ibnu kaiir waxa weeyaan allihii naftaan waxa weeyaan toosiyey oo macno ahaana laga hadlaa allaha naftaan toosiyey oo fitrad toosan ku abuuray fitrad toosanuu ku abuuray faaqim wajhaka lidiini xaniifa fitrat allahi alatii fadara naasa calayha laa tabdila likhalqi illaah oo waxaa loola jeedaa naftaan ilaahay markuu abuuray waa toosneed sunnaday ku toosneed daacada allay qabuulu hayday sida nabiguba yidhi sal allahu calayh wasalam kullu mawluudin yuuladu cala alfitra carruur kasta oo la dhalo waxaa lagu dhalaa sunnada isagoo xaqa inuu aqbalo diyaaru ahaa la dhalaa oo toosan fa abawaahu yuhawidaani kadib labadiisa waalid hadday yahuud yihiin ayagaa yahuudnimada ku tarbiyeeya markaasuu yahuud noqdaa ee kuma dhalan yahuudnimada ow yunasiraani hadday labada waalid kirishtan yihiinna ayagaa kirishtan ka dhigo ku tarbiyeeya ee kuma dhalan ow yumajisaanihi hadday dabcaabud iyo majuuso yihiinna ayagaa majuuso ka dhiga hadday mushrikiin sanab caabuda yihiin ayagaa sanab caabudayaal ka dhiga cunuga markuu dhalanayo caruurku wuxuu ku dhashaa fitra toosan nabiga sal lahu ala sl wuxuu yidhi kamaa tuuladu lbahiimatu bahiimatan jamcaa sawmaadnaan arag neefka xoolaha markuu dhasho inuu dhasho ayadoo uu dhammaystiran yahay hal taxusuuna fiiha min jadcaa weligii maaragtee buu yidhi nabigu sal lahu ala wasalam neef dhashay oo dhega go-an oo fur leh ama dacalle ama haylle ama gawlle miyaad weligiin aragteen marka uu dhasho neefka xoolaha waa dhegadhanya kadib soo dhegti lagama jaro oo midaa fur u yeela midaa hayl u yeelano midaa gawl u yeelano midaa u yeelin dacal adugu sunnadaa mid ku dhigi sidaasoo kale weeye dadku carruuruhu markay dhashaan waxay ku dhashaan ayagoo fitradii iyo diinka aqbalaya kadib haddii waalidku waalid sunniye oo muwaxid ah oo muslim oo toosan ahaa sunnadii iyo tawxiidkiiu ku barbaarin hadduu ahaa mid mushrigana shirkigiiu ku barbaarin yahuud hadduu ahaa yahuudnimadii hadduu kirishtan ahaa kirishtannimadii waa noocaas marka sidaasaa loola jeedaa halkaas macnahaasu ka baxay marka simidda la sheegaya ilaahay toosiyey oo daacada mid aqbasho ka dhigay wey markuu abuuray macno kale xagga abuurista ibnu jariir halkaasu mara oo waxaa loola jeedaa wa nafsin wamaa sawaaha allihii simayoo allihii abuuray iyadoo siman laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim iyadoo toosan marka midna wuxuu ku fasiray toosnaan oo xisiyoo loo jeedo midna wuxuu ku fasiray toosnaan macnawiya isma diidayaan labada waa sax taasna aayad kalaaba caddaydayba tanna xadiidkan waa kan caddeeyey marka labada macnaba waa xaq ilaahay nafta iyadoo toosan xagga daataanna wuu abuuraa ilaahay weynaa fitradeeda iyadoo saliim oo xaqa aqbalaydana wuu abuura labada macnaba marka waa sax faalhamahaa ilaahay wuxuu ku ilhaamiya kadib fujuuraha faajirnimadeeda iyo wa taqwaaha alla kacabsigeeda nafta marka la abuuro kadib nafna ilaahi weynaa wuxuu ku ilhaamiyaa faajirnimadeeda midna waxaa alla ku ilhaamiyaa oo ku toosiyaa taqwada waa maxay waa aayadda suuradda horaad soo martay fasanuyasiruhu lilyusra iyo fasanuyasiruhu lilcusra tii weeye waxa weeyaan qofkan rabulcaalamiin wuxuu og yahay wuxuu kasbanayo marka marka intaan cirkiya dhulka la abuurin aan qof waxaa u qoran looxa maxfuudka inuu shaqi ahlu naariyo qofkaas waxaa lagu ilhaaminaa oo loo fududaynaa sharta qayr lama tusi karo qofna intaan cirkiya dhulka la abuurina waxaa u qoran loox maxfuudka ugu qoran inuu qof fiican yahay oo ahlu janno yahay qofkaasna waxaa loo fududaynaa khayrka sharta culaysay ku tahay qofkaas hadduu is idhaahda alla caasi cirku inuu ku soo dumay ula mid shirkiba hadduu is idhahda shirki ku dhac oo uu shirkiba dareemo cirku ha kugu soo dumay ula mid dhiig muslin hadduu arko cirkaanu ha kugu soo dumay ula mid xatooyo iyo zine hadduu arko cirku ha kugula soo dumay ula mid siduu uga cararayo oo uga cabsanayo ilaahay qayrka kaliya uu fududayna midna waxa weeye inuu waxa weeyaan qofka muslimkaa dilo iyo inuu zinaysto inuu tixsisanka uga degana saas iska yidhi waxba uma ugama duumi tixsisankan ka saarna saas uu iska yidhi miyay culays kula tacdiga saasaa laga dhiga shartaasa u fudud wax kastoo xumaana fudaydkaasay u tahay laakiin daacada ilaahay haddii la yidhi caawa laba ragca tuko waxa weeyaan cirkaan kaala jaran jar adoon lagu siin cirka koray ula midta daacadu say u dhibayd marka tii macnihii weeye xadiis saxiixaana arrintan waxa weeyaan nabigu ku fasiray aayaddan ibnu kaiirkuna wuu soo arooriyey meesha oo nabiga sal اllahu alayh wasalam xadiis saxiixa waxa uga sugnaaday inuu yidhi waxa weeyaan inta la weydiiyey oo nabiga su-aalahaan loo weydiy waxa rasuulka allow ka waran waxa dadku samaynayaan oo ku dhibtoonayaan ma shay horay loo xugmiyey oo tegaya oo qadar ah mase waa arrin hadda mustaqbala oo soo qaabilayda dadka oo waxa weeyaan inta nabigu ula yimid xaqi loo sheegay qofka horay aan waxba ugu qornayn xujada lagu sii adkeeyey markaasuu nabigu yidhi bal shayun qad qudiya calayh arrin la xugmiyey weeye oo loox maxfuudka ku qoran ayaa qof walba ku socona ka lexleexama markaasay waxay yidhahdeen fa fima alcamal oo maxaan ka shaqaynaynaa marka qof walba nasiibkiisii weelaa soo maaha markaasaa nabigu yidhi sal allahu calayh wasalam man kaana allaahu khalaqahu liixda almansilatayni yuhayi'uhu lahaa qofkii ilaahii weynaa subxaana wa tacaala labada guri mid kamida u abuuray jannada iyo naarta allah u diyaarinaya kullun muyasarun limaa khuliqa lah qof walba wixii loo abuuraa loo fududayna saas darteeda haddaad aragto qayrku inuu kuu fudud yahay waa lagu farxa waana lagu sii dadaala waa lagu farxa dadka ku raaxaysayda cibaadadii dhib aysan kugu ahayn waa wax nimca ilaahay waa calaamad qayr ku sii faracday haddaad laakiin isku aragto cibaadadii inay cula iskugu tahay maantao dhan waxa weyn maalaayacniga ama xumaantu waa kuu fududa laakiin daacadii dhibay kugu tahay waa calaamad shareer waxaa la rabaa intaadan ku dhiman inaad iskaba qabato inaad iskaba qabato marka nabiga sal اlahu alay sl markaasuu aayaddan akhriyu yihi watasdiiqu dalika fi kitaab اllah fi kitaab اllahi tacaalى wanafsin wama sawaaha faalhamaha fujuuraha wataqwaha saas u akhriyay nabigu sal اlahu alay sl xadis saxix muslim intaas markuu ilaahay dhaartay ka gabaal intaas markuu ilaahay dhaartay ka gabaal waa tana fiiri intaasoo dhan shaygii loo dhaaranayo waa tana ilah wuxuu yidhi subxaana ad aflaxa waxaa liibaanay man zakaahaa qofkii naftaas dahira waxaa liibaanay qofkii naftiisa dahira oo macaasida ka dahira daacada ilaahay ku dahira qofkaas ayaa liibaanay akhlaaqda xun ka dahira waqad khaaba waxaa hoogay man dasaahaa qofkii naftiisa duuga oo qariya qofka macaasida samaynaa wuxuu ka dhigan yahay qof sharaftii naftiisa qarinaya hayr naftan markaa tawxiidka iyo sunnada iyo daacada ilaahay ku dahirto waxa weeyaan bari waxa weeyaan janna iska degi markaasay raaxo iyo qiimo ilaahay agtiisa ka yeelaan adduunkana ilaahay xifdigiisa ay geli ilaa waa naf qiimo leh laakiin markaad macaasi naftaada ku sii daydo adduunkana cize ma haysato naasir ilaahay uma ahan aakhirana cadaabka dabaqa hoosea la geyno wax cizaayo sharaf ma leh nacuudu billahi min marka waxa weeyaan naftiisa qofka macaasida sameeye naftiisuu duugaya saasuu allah leeyahy subxaana wa tacaala marka qofka naftiisa duugay qofkaas ayaa waxa weeyaan qasaaray oo hoogay qofka naftiisa duugay welidaa saas daraaddeed waxa weeyaan laba shaya laga raba qofka dadaal keliya waxba ma taro laba shaya lagaa rabaa inaad horta dadaal badan ku bixda naftaada inaad taskiyeydo labo inaadan isku kalsoono ismahadina ilahay wax badan u tadarucdo wax badan inaad u dadaasho fiiriya nabiga sal allahu calay wasalama oo rasuulka allah oo afdal bashar ah oo sayid lwaliina wlaakhiriina ah oo dembigiisii hore iyo kiisii dambe la dhaafay kulla leyla markuu soo kaco ee uu salaatuleylka bilaabayo muxuu ku bilaabi jiray allah abar markuu yidha iftitaaxiisa allahuma raba jibriila wa mikaa'iila wa sraafiila faadira samaawaati wاlardi caalim alqaybi wاshahaada anta taxkumu bayna cibaadika fi ma kanuu fiihi yakhtalifuun ihdinii lima khtulifa fiihi min alxaqi biidnika inaka tahdi man tashaau ila siraati mustaqiim iiriya waxa weeyaan nabiga sallallahu alayhi wasallam oo dambigiisa hore la dhaafay kiisi dambe la dhaafay kulla layla markuu soo kaco waxa weeyaan ilaahay sifaadiisa ugu tawassulay ah sifaadu iska leeyahay inaka inuu abuuray oo ayadoo cid uga bayda aysan jirin dhulalka uu abuuray waxa weeyaan malaa'ikta kuwa ugu waaweyn tashay inuu abuuray wuxuu leeyahay rabbiga sifaadaas lahow dadku marka ay iskhilaafaan ee masalo la isku khilaafo ilaahu dariiqa xaqa aniga igu rid waa nabi maxamed ka waran maanta annagana ayadoo la iskhilaafay oo toddobaatan iyo dhowr firqa la yahay oo qof walbaa tiis mahadiday ayaan qof habeenka intaas ku ducaysanaya ama naftiisa ka walwalaya isla war anaad adigu dariiqii dalaalka ku socota uusan nugu yerin soo ma inna lillahi wa inna ilayhi raajiun marka waxa weeyaan waa calaamad shareer in annagii oo waxa weeyaan ku dhex jirna hirarkaas aan qofku naftiisa u cabsanay uu ismahadiyo mid kastaaba oo ila aniga hanqaltaag uguma jiro aniga arinta way ii cadda hanqaltaagna uguma jiro oo xataa aan lagu karin war fiiri hal maada samee war sowma jeedid in la iskhilaafay war laba dariiq diinka ilaahi maaha waa hal mida sowma jeedid war habeenkii inta soo kacdo kaliya markaa salaada xirato ducadaan ku ducayso nabigaa ku ducaysan jiray sala allahu alay slam oo waxaa tiraa rabbulcaalamiina waa la iskhilaafay dariiqa xaqa igu rid oo hayhoojin intaas dhe nabi maxamed sal allahu calayh wasalam marka waxaa la rabaa laba shay inaad isku darto tabaruc iyo duco badan iyo dadaal inaad xumaantii ka fogaato daacadkii ku dadaasho ilaahayna u tadarucdo oodan ismahadin odan ismahadin fiiri nabiga ducadiisa waxaa ka mid ah xadiis saxiixa xaafid ibn kasiir halkan idin kuusoo arurinaya saxiix muslimka allahuma innii acuudu bika min alcajs walkasal walharam والجبن والبخل وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن دعوة لا يستجاب لها ساسو دي جيري النبي محمد صلى الله عليه وسلم آه ربي وحن كان مغن غلا عجسي ان ان كري واي قيرك وهسيده بعات الهي ان كويسدو ان ان تبدقو اسكو دردرون زعزعو ان قير الدنيا قير اخر من قبا كرين ددكو ايغو دبتودا bakiiltinimada inaan xaqi laygu waajibay bixin waayo cadaab qabrigan kaa magan gala ilaahu naftayda taqwadeeda si ilaahu naftayda bahir adiga u qayr badan inta wax bahir nafta bahirta adaa waligeeda oo gargaaraheeda ah ilaahu waxaan kaa mangalay qalbi aan ku shuucay naf aan dhargay ee iska maman u maman adduunyadaas on ka dhargay ilaahu cilmi aan wax tarayna kaa magan galay baryaan la aqbalayna allo kaa magan galay saasuu dhihi jira nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi zayd ibnu arqab waa saxaabiga nabiga ka wariyay xadiidka wuxuu yidhi sidaasaa nabigu noo baray annaguna sidiyaan idin barayna ee ku sii socda dariiqa marka labadaas shay aad inaan ugu dadaalna way insha allah ilahay hana waafaji kadabad way beeniday amuudu reer amuud nabiyaha nabigeedii beeniday rasuulaha saalixa rasuulkeedii saalix ahaa ayay beeniday bidaqwaahaa bisababi daqwaahaa qooqeeda iyo kibirkeeda darteed ayay la beeniday id wakti ayay beeniday inbacafa uu bixitimay ashqaahaa ashqaa amuud reer amuud kii u ayaanka darnaa fa qaala lahum reer amuud wuxuu ku yidhi rasuulullaahi rasuulka ilaahay naaqatallaa war hasha ilaahay iska ilaaliya iyo wasuqyaha waraabkeeda fakadabuuhu way beeniyeen rasuulkii facaqaruuhaa waana boqna gooyeen hashii fadamdama calayhim rabbigood wuu halaagay fadamdama wuu halaagay calayhim korkooda rabbuhum rabbigood bidambihim bisababi dembihim dembigooda sababteeduna u halaagay fasawaahaa ilaahay waa ku simay halaagaas walaa yakhaafu rabbi ka baqi maa cuqbaahaa halaagaas ciribtiisa ka qabsama ilaahay subxaana wa tacaala sow nafafkii nooma soo sheegin in nafafna ay isdahiraan nafafna ay wax weeyaan ayagu wax weeyaan qofna naftiisa uu dahiro qofna naftiisa uu duugo dadkii naftooda duuga waxna la kaga sheegaya adduunkana inay halaagsameen aakhirada naar inay ah dadkii naftooda duugay ayaa waxna la kaga sheegay reer tamuud laga soo qaado ila wuxuu yiri subxaana kadabad way beeniday tamuud reer tamuud mafcuulkii la xadfi rasuulaha war rasuulkii loo diray rasuulkii loo diray nabi saalix la dhigi jiray nabi saalix annaga ma doona insha Allah quraanka dhigis rasuulku loo diro saalixaha way beeniyeen maxay u beeniyeen bidaqwaaha bisababi daqwaaha qooqeeda sababteed way qooqeen macnaha way xadgudbeen duqyaanka waxaa la yidhaha mujaawasatu lxad xadkiiya inta ka gudbeenoo kibreen ayay waxa weyn rasuulkoodii beeniyeen id wakti ayay rasuulka beeniyeen inbacafa u bixitimay ashqaahaa ashqaa amuud reer amuud kii u ayaanka darnaa ugu shaqisanaa ugu nasiibka xumaa waxa weeyaan qudaar ibnu salif ayay ku sheegaan mufasiriintu qudaar ibnu salif kaasay ku sheegaan mufasiriintu ibnu kaiirka waa inay wada dhigayaan laakiin xadii saxiixa looma hayo kaasaa isbixitay oo muxuu shaqada u qabana maxay tahay waxa weeyaan markay rasuulkoodu u yimid way noo imaan doontaa waa arki doonaa rasuulkoodii markuu u yimid ayay yidhaahdeen mucjiso waxaan rabnaa in ilaahay ku soo diraan kugu garano oo maxaad rabtaa dhagaxaas hal ka soo saar yidhah fiiri waa dhagax haye war jooga maya si wax kale kaa yeeli maayo dhagaxiiya fooshay halu dhala hashiina waa foolato way dhashay waxaa la yidhi u jeedaa waa taasaa calaamadii rasuul inaan ahay waa arkaysa soo ma ahan eelka maalin waxaa cadaya biyaha hashan keligeeda cabayda yaan loo imaan maalinkaas maalinna idinku cada hana taabanin hashaas mis waa beeniyeen ninaa yidhi hash anaa dilaya waxaa la yidhi hashan biyihii dhammaysatay yaa dilaya ninaa soo saaray xoogaa tol weyn oo laandheeraana ka dhashay xadiiska wuu inii dhigaya ibnu kasiir kuba nin oo tol xoog le ka dhashay inuu ahaa soo ma jeedid ninkaasaa soo baxay oo yidhi anaa ka taqallusay anaa ka taqlusay id wakti ayay beeniyeen in bacaa uu bixitimay ashqaahaa ashqaa amuud reer amuud kii ugu ayaanka darnaa markuus bixitamay rasuulkoodii la hadlay faqaala lahum reer amuud wuxuu ku yidhi rasuulullaahi rasuulka ilaahay naaqatallah ixdaruu naaqatallah wa hasha ilaahay iska ilaaliya iyo wa suqyaha waraabkeeda hasha ilaahay iyo maalinka ay biyaha cabto war iska ilaaliya labadaas oo maalinkeedana u daaya hasha ilaahayna iska daayo ha dilinina naaqatallah idaafada noocaasa idaafatu tashriif lha waa min idaafati اlmakhluuq ila alkhaaliq hashan waa makhluuq allihii abuurtaa loo tiiriya waa lagu sharfa ila waa aayad nabi ilaahay la siiyey aheeda hasha ilaahay iyo waraabkeeda iska ilaaliya fakadabuu way beeniyeen reer samuudhu nabi saalix facaqaruuhaa waana boqnagooyeen hashee faylaha inta ka jareen markay dhacday ayay qasheen aaruha maxaa loo leeya fiiri way boqnogooyeena leedah hal nin ayaana boqnogooyo in idin bacata ashqaahaaba leeyi halkaas nin weeye hasha waxa dilay halkaana waxaa lagu leeyaha iyaga dhanaa dilay halkaas nin inuu dilay way noo soo laalaaba doontaa qabiiladii oo dhan ayaa dishaana laleeya maxaa loo leeya way raalli ka ahaayeen alimaamu alqurdubi wuxuu yidhi wa udiifa ila lkulli liannahum raddu bificli qabiiladoo dhan a loo tiiriyey maxaa yeelay ficilkiisay raalli ka ahaayeen waxa weeyaan waa inaad ogaato xumaanta qofka sameeyey iyo kan raalliga ka ah waa isku mid haddii qabiilada afar qof oo xunxun ay ka mid tahay ayna qaban karaan oysan qabaynoo raalli ay ka yihiin inta raalliga ka ah waa ku dembi qofkaan raalli ka ahayn walaa taziru waasiratun wisra ukhra naftu dembi qof kale leeyahay shaad kuma laha qofkaan raalli ka ahayn waxna aan ka qaban karin laakiin qofka raalliga ka ah iyo kan sameeyey waa isku mid reer tamud u fiirso ilaahayna markuu cadaabkii soo dejiyey ma uusan halaagin ninkii dembiga sameey kaliya fiiri ilaah wuxuu idhi subxaana fadandama wuu halaagay calayhim reer amuud korkooda rabbuhum rabbigood waa halaagay damdamada waxa weyn halaagiyuu ku daboolay wey bidembihim bisababi dembihim ilaahay ma dulmiyo wax ee dembigooda sababtiisuu halaagay fasawaahaa halaagiina waa ku simay cuquubadii haada waxa loo ciday damdamada oo cuquubadii ah cuquubadii ilaahay waa ku simay ma kala jeclaysan ma kala duwin kii sameeyey iyo kii xumaanta raalliga ka ahaa qof walba xumaan aadan sameeyaan ilahay kuu cadaabi dad badan xumaanta ma sameeyaan laakiin raalliga ka yihiin qalbiga ilah wuxuu idhi subxaana walaa yakhaafu alle ka cabsamaa cuqbaaha cuquubadaas oo damdamada ah ciribteeda makhluuqa haddii qof wax sameeyo wuu cabsanaa wuxuu isleeyahy ama lagu aaneeya soo ma intaas ama lagu dakaneeyaa isleeyahy rabbulcaalamiin wuu halaagay kana cabsan maa dakane in loo ciqaabo arrintaas ama dib loogu dakaneeyo ka cabsan maa yaa waa cidda u dakanay karta bismi illaahi raxmaan raxiim suurat lbalad makiya waa suura makiyo nabigu intuusan jiron qur-aankii soo degay ka mid tahay qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi bismi illaahi raxmaan raxiim laa uqsimu waan dhaaranaa bi haada albaladi magaaladan makaan ku dhaaranaa walxaal ayaan ku dhaaranaa anta adiga nabiga suubanow xillun xaalun mid dhex degan aad tahay bi haadalbaladi magaaladan wa waalidin mid wax dhalayaan ku dhaaranaa iyo wamaakii walada u dhalay laqad xaqiiqe khalaqnaa waan abuurnay al insaana insaanka fii kabadin mashaqo dhexdeedaan ku abuurnay ayaxsabu ma wuxuu u malaynaa insaanku an lan yaqdira inuusan awoodin calayhi korkiisa axadun qofna yaquulu insaanku wuxuu leeyahay ahlagtu waan halaagay maalan maal maalkaasoo lubadan fara badan ayaxsabu ma wuxuu u malaynayaa insaanku an lam yarahu inuusan arkaynin axadun qofna alam najcal miyaanan u yeelin lahu insaanka caynayni laba indhood wa lisaanan carab miyaanan u yeelin wa shafatayni laba faruuryood miyaanan u yeelin wa hadaynaahu miyaanan u caddayn annajdayni labada wado laa uqsimu waxaan soo marnay ilaahay asagoo ku dhaaranaa maka almukarama watiini wazaytuun waduuri siini wa haada albaladi alamiin marka hadda fiiri laa uqsimu laadan haddaad naafiye ka macnaydo nafyi haddaad ka dhigto oo tidhaahdo laa uqsimu ku dhaarana bihaadalbaladi de aayaddaas iyo aayaddaana iska hor imaana soo maha qur-aankuna iskama hor yimaado walow kaana min cindi hayr illaahi lawajaduu fii ikhtilaafan kaiira meelaan allahayn hadduu ka imaan lahayu iska hor imaan lahaa laakiin allu ka yimid agtiisa oo iskama hor yimaado marka aayaddaas iyo aayaddan xaa lagu jamcinaa محمد الأمين الشنقيطي كتاب كيسا فائدة بضان دفع إيهام الإطراف عن آي الكتاب هكا جوابي أفر جوابه وجوابه جواب توقف فلوضان كسوق علينا ومن هو الرئيدي وحي طهي لا ذا نافية معهم نفي لغا معنى ما إيه وحل ليه لا ذا وإسكا توكيد طبعا مفصلين تأيه وحي كعبران زائدة فائدة لفظك عربك الصلاحان معنى ليه haddaan macnihii marka loo isticmaalayn meel ka mida ayadoo kelimadii haddii la sheego ayadoon macnihii loo isticmaalayn afar shan shaya lagu magacaaba zaa'id waa la yidhahdaa muqxamna waa la yidhahdaa laaqina waa la yidhahdaa silana waa la yidhahdaa tawkiidna waa la yidhahdaa shantaasaa loo isticmaala kelimadan haddaad ku aragta carabiga dhexdiisa waa zaa'id macnihii asalka ahaa ee loo asal ahaan carabiga ay ku aheed waxa weeyaan loo isticmaali maayo wey haddaad aragto waa silo kelimadana waa sidoo kale haddaan laga hadlayn icraab haddaad aragto waa tawkiidna waa sidoo kale macnihii asalkaa loo isticmaali maayo haddaad aragto waa muqxam meeshaana la dhexgeliy waa sidoo kale macnihii asalkaa loo isticmaali maayo haddaad aragto waa laaqina waa lama laakiin qur'aanka sida fiican laba bisa loo isticmaalaa silo iyo tawkiid ee qur-aanku waa zaa'id lama yidhaha inkastoo mufasiriintu aad u adeegsadaan hadda leedan kulli ka fiir badanaaba waa zaa'idday ku leeyihin quraanka marka zaaida waa laga fiican in lagu cabiro laaqina kaba daran muqxamna waa la mid labada la isticmaala waa maxay quraanka ugu fiican silo iyo tawkiid tawkiid maxaa loola jeedaa macnihii asalka ahaa loo isticmaali maa laakiin macna tawkiid iyo taqwiyaha loo isticmaala saasaa ka fiican laakiin lafdi quraanka kuma jiro aan macno lahayn oo iska zaa'ida kuma jiro quraanka ilaah ma ku jiro marka waxaa lagu jamcinaa labada aayadood aayadaas alla waa ku dhaartay suurad aayadda suuratu tiin aan ku soo marnay alla waa ku dhaartay mako tanna waa ku dhaarta waa waafaqsan tahay laakiin laadaanan tawkiid faa'iidayni quraankana way ku badan tahay laada oon tawkiid faa'iidayni misaal hal midaa soo qaadayna suuratu al-a'raaf waan arki doonaa insha Allah waxa ilaahay yiri markuu ibliis ka laa qisadiisii ma manacaka ibliis maxaa kuu diiday alla tasjuda laada haddii naafiye laga dhigo allaa tasjuda macnuhu wuxuu noqonaa ibliisow maxaa kuu diiday waxa weeyaan allaa inaadan sujuudin oo macnihii wuxuu noqonaa aayadda maxaad u sujuuday in lagu eedaynayo sujuud man uu noqona ibliis maxaa lagu eedaynaya ma sujuud mase sujuud la'aan macnuhu wuxuu noqonaa laada haddaad naafiye ka dhigto sujuud in lagu haysto oo la leeyahay war maxaa kuu diiday sujuud la'aanta sujuud la'aana lagaa habayey ood u sujuuda saasay noqon saas darteeda laadaas naafiye maaha waxaana kutusayda suuratu saad maa manacaka an tasjuda laadii waa laga saaray meesha fiiri ibliis maxaa kuu diiday sujuuda li sujuud wixii kuu diiday sheeg ood u sujuudi weyde waa kaasa in laada macnaheedu uusan nafyi ahayn marka tanna waa la mid laadan macnaheedu nafyi maaha tawkiid waa iyo taqwiid sidaasaa lagu jamcinaa ee xaggan alla waa ku dhaarta tana waa ku dhaarta laa uqsimu waan dhaaranaahu ilaahay yidhi subxaana bihaadalbaladi magaaladaanan ku dhaarana maka walxaal ayaan ku dhaaranaa wowda xaala ka dhig anta adiga nabiga subanow xillun laba macnaa lagu macneeya in loola jeedo adoo dhex degan taas macnuhu waxay noqeen magaaladu awal waxay ahayd afdalu beled haddana nabigee dhex jooga fadiilo dheeraaday siileeda adoo magaalada dhex joogan ku dhaarana oo dhex degan saas weye والحال أنت أديك حل أي حال به أدقنتهي بهذا البلد مقالدة ومعنى معناها اللباط حل أي حلال مقالدة مكة المكرمة نبينا الصوبان صلى الله عليه وسلم حديثك وحوى البخاري المصري يقير كيس باي وريان وغيري مقالدة إلهي مالك إركي دولك أبوري وحرم كدقة دقال حرام كأها إركي دولك مالك الأبوري لغصب بالله maalin maalmaha ka mid ah maalin weliba gelinkeed ayaa aniga nabi maxamed ilaahay ii xalaaleeyey nabigu sallallahu alayhi wasallam oo yiri ku dagaalan furo wa maalinkii waxa weey fatxu makka waa ku soo duulay waa furta nabigu markaas uu hadlay wuxuu yiri markaan aan inuu hadlayo sideedii hore ku laabato qofna ma banaan inuu ku dagaalamo weliba hadal cajiib badan uu daba dhigay nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri haddii qof yiraahdo mujrimiina degayo waan ka xoraynaa nabiguba waa kii gaalada ka xoreeyey waxaad tidhaahdaan ina allaha adina lirasuulihi walam yadan lakum ilaaha rasuulkiisa u idmay idinka allaynn ma idin saas dhah isagu markaas ama hayeela maa diidin nabi maxamed saas yidhi sal ala alay marka aayadda marka macnaheeda maxaan dhahaynaa walxaal anta adiga xillun xalaalun xalaal ay kuu tahay xalaalun laka xalaal ay kugu tahay maa sanactahu min qitaali waxaad ku dhex samaydo oo dagaal ah xalaaluu kuu noqon doonaa ilaahay ma maalin maalmaha kamida ku xalaalay doona lama gaari waqtiga loo xalaalay waa waqtigu maka joogay waqtiga loo xalaalayna waa sanadii sideedad marka waa mustaqbal isim faa'ilku markaas macniis wal haal anta adiga hillun ay halalun lak ay halal ku noqon doonto maalin maalmaha kamida wi macnaas inaad ku dagaalanta halal ku noqon doonto ilaahu wuxuu subhana wa walidin ayaan ku dhaartay iyo wamaa walad allah subhanahu wa ta'ala allahumma sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad